amaanba samaysnaado ama ha sarbeednaado ama wuxuu u yahay ha anaga waxaan ka guudnaaba sideenaba wax qoran horteena yaallo sida ay u qoran yihiin haddaan wax ka bedelno waan ka bedelnaybo haddaan wax ka bedeli weyno aan sidiisa u dayno haddaan wada tuurayno inaan wada tuurno haddaan diidayno celinayno yaabaha ee anaga hadda socdo intaba alamanka waxa uu odeeyey iyo waxa la horkeenay iyo waxa dooda ee magaalada iyo adi aad joogtada markaas ee dalka soomaaliyeed gudihiisa iyo dibadiisa ee adlaayta ay badan tahay iyo waxa baarlamaanka la keenay ma isku baxsay ee ee runtii ahaa wax oo isfasiraya annaga waxa nala keenay daraas oranaya bangiga dhexe waxaa loo qaadan karaa ama qofka loo qaadanayo shuruudaha laga rabo aqoon iyo waayo aragnimo iyo karti iyo waxaa lagu salaysiiyey baaragraafka qoryo or siduu oran yahay adbaadaseen iyo baabamirinba in qofkaasi isagoo wax jinsiyadiisa la sheegin muslim iyo gaalo wuxuu yahay aanan la carabaabin ayaa qof kasta ayaa la isticmaalay qof kasta qof kasta marka qof kasta oo soomaaliya miya qof kasta oo bani aadam ah miya qof kasta oo maaragtay oo oo maaragtay ilaahay abuuray oo aanan kala sooc lahayn miya anaga fasiraadaasi badan ee iyo macnaha xambaarsan ee dadka inta badan ee hadda isku daalinayo beeriya dibaaradanka soomaaliyeed ba ay timaado xildhibaanada soomaaliyeed maxay ansixiyeen sideebuu ahaa ninna ma oran karo xildhibaanadu waxay ansixiyeen nin ajnabi ah iyo nin gaal ah iyo nin noocaas ahay nin jinsiyadaasi wato ereygaa qof kasta waxaa loola jeedaa asiraadooda waxaa laga sugayaa idinkeenta
waayahay marka e ninkan waxaa laleeyahay e bangiga ayuu e maamuli doonaa e shaqadaasna waxaa jira e dad soomaaliyeed oo qaban kara e arrintan e aada baa looga hadlay baraha bulshada iyo shacabka iyo marka e ma la ogol yahay e in bangiga e, soomaaliya uu ka shaqeeyo qof aan ahayn soomaali
aniga marka aan kaaga jawaabayay waxaa si cad aan kugu fasiray waxa daradanka aan sugay iyo waxa loo keenay iyo waxa sida ay qoranaayeen waxaa la leeyahay taas waa another issue waa warkii soomaalida run ha noqdo ama been ha noqdo anaga waxaa la leeyahay naguma qorneen meesha waxaa la leeyahay waxaa iswareysanayo shacbiga dadka dareenkaasi baano ee ayaga sahabsan haddii ayaga meesha wax ay ku jiraan oo ina ay tahay ee qarsoon maxaa loola jeedaa iyo maxay ka dhigan tahay qof kasta xaq bay leeyihiin way weydiin karaan muwaadiniinta soomaaliyeed haddii beri qof kastaba uu ka mid noqdo nin cadaan ama nin madow ama nin dheer ama nin gaaban ama nin muslim ah nin gaal ah cidii markaasi keenta markaa hala weydiiyo su-aasha laakiin annaga qof kasta ayaan soo ansixinay qofkuu ahaanayo qof bani aadam kolley bu qofuu ahaanaya anaga marka laakiin ciduu ka yahay anaga noogama qornayo meeshuu yahay hataa mm, marka e waxaa ansixiseen cid kasta e inay noqon karto e noocay rabta ha ahaatee
annaga sharci sidiisaba waa sharci sharci in la bayaamiyo in la beexo in la cadeeyo in la tafakiro in la fasiro oo ummada kan ugu baadiyaha jooga ee isaga adoonta maartay ama xoogaha way ku yartahay la oranayo kan caalimka isla wada garan karaa marka dadka soomaaliyeed meelaha su-aasha ay ka keenayaan iyo waxa aanan iyaga meesha hor yaalla ayagoo aanan aan shaligii aniga layidhida codbadiyey ama anigana codka wax ku lahaa ama aan ka aamusay waxa meesha aniga ku qoran oo igu yaalo aniga xukuumadda usoo hordigtay allaahuma qaabkaan nooga doobay iyo qaabkii annaga ee baarlamaan ahaan iyo sida wax u dhicin waa wax annaga noo horseeya laakiin muxuu ansixiyey baarlamaanka soomaaliyeed marka la yihahdo akri waxa meesha ku qoran magaal baa ku qoran oo muslim baa ku qoran ma nin ajnabi baa la ansixiyey baa ku qoran ma nin ingiriis baa ku qoran ma nin tagaani baa ku qoran maxaa ku qoran meesha marka waxaa ka jawaabaya aniga su-aashaada waxaa baarlamaanka uga ansixiyey meesha ku qoran waayahay xildhibaan dalxa shacabkii soomaaliyeed idinkaa matalaya ee baarlaman idinkaa u ah wax aan idinku laftigiinu idnan caddayn oo fasiraadooda iyo aanna caddayn sidee u ansixiseen wixiinu soo lama odhan karo waa ul mugdi ku tuur
waxaa wax kasii badan ee kasii muhiimsan oo laysku mashquulinin waxaad hadda ee maaragtay ee private ka ah ayaa mudan dadka soomaaliyeed inay ka hadlaan soomaalidu ee toba iyo labada jinsi kala sidata soomaalidu ee dhammaan ee wadanka ee ayaga isig joogta ee ay iyagu ay kasoo kala jeedaan kuwa kalada dalka maje ilaa iyo madax maaragtay baasaboorada ajinabi iyo jinsiyado kala duwan ay haystaan weli maanan arag dadkaasi masiirkooda maxay dadka soomaaliyeed ee beri iyaga iyo maaragtay sharciga uu kala qaban karaa haddii arrimahaas ay dhacaan maxay isweydiin kartaa haddaa annaga marka ee mala awaalaha ee aan su-aal iska weydiino nin soomaaliya baasaboor british haysta iyo nin britishka ee baasaboor soomaaliya haysta labadooda ka hadal haddii lagu dhilaayo doonta sida adigaad u cabiraysa ama gabadha soomaaliyeed ee baasaboorka maraykanka haysata ee asalka ku jirta ee lahaan iyo gabadha maraykanka ee haddii ay qaadato baasaboorka soomaali ee guduudan ee baarlamaanka soomaaliyeed ay nagala mudnafato maxaad oran lahayd oo adiga aad ku fasiri lahayd ma ila ma ina iyada aqalkas iyada ay ka mudnafata isana faro dowladda maraykanka ka tirtana iyadoo asalkeeda soomaali ah oo adiga aad u banaanbaxdo oo aad ayido oo aad u riyaadto oo aad goodgooda iyada dowladaha waaweyn ee adduunka ee wax ka arriminayso gabar oo markaasi oo ayadana jinsiyadooda amerikaan waa ilahaayona soomaali baan qabaa iyo nin soomaali baa aroosay iyo iyada intay kusoo fadhiisato ama ay wadataa jinsiyad soomaali inaad adiga aad ka qayrisoo tiraadid waayo gabadhaan ee soomaalida aan ahayn waa taada marka u horeysa ee meelaha adiga aad adiga aad la jeclaatay iyo iyadoona sharaf iyo ciso magac inuu kugu soo kordhay aad ku dabaaltegi jir aad eeg inta aadan eegin dadna wixiisa inaad qaadatid waxaadan in la qaato keliya inaa adiga aad kasii qaqayritid maaha soomaaliya dhanba inta la rabay baa yurub iyo america la geeyey ayaa iyagu kulli baasaboorada ayaa dalka maanta jinsiyadahooda marka ma ingiriis baa mise waa soomaali haddaan ku ihahdo ma cadaan iyo madow miyaan ku kala saaraya dadka waxa lagu kala saaraya waa jinsiyad yaa jinsiyadda soomaaliya xaqule maadan idin ma weydiinin ninka soomaaliga dhabta ee asalka ah ee rasmiga ah ee soomaalinimada ee asaga lagu tilmaami karo waa kee iska weydiino soomaalida ninka ee maaragtay ajinabiga ee dhabta ah ee loo yaqaano waa ajinabiga dhihi karo waa kuba waxyaabaha loo baahanyay inay isweydiiyaan dadka ehelkooda ah cadaalada iyo garashada iyo aqoonta waxaanan ahayn ee aan loo fadhinin baa la yiri iyo waa la lahaa waxaan hadda ee anigu aanan ujeedkayga aanan ahayn inaan meel hadda aan aniga isu maaragtay maasadiyo sago madaxweyneyadigii waa dalkiina soomaaliyeed nin talyaani baa haysan jiray ayaa feermeyn jiray antony generalki baa nin talyaani ahaa waxa sharci maanta annaga waxaa ummadda dalka dowladnimada soo maray oo yaqaan wax laga weydiin maaha wiilal yaryaerayo dadfada gudanada ee ku inta furtay oo maanta burburkii oo hadda caatifad iyo waxaan loo socota ka qayrinayo ayaa inta media iyo meel weliba qabsaday ee waa bilaa reference ah bilaa marshaca dowladda ingiriiska ayaa canada ayaana haysta maanta dalkigeeda oo ayada madax ka ee kenoo kale noociisa ah waxaa lagu soo qaadanayaa reference dagi heshiiniya baa nin ingiriis ah haysta oo yacni micnaha nidaamka bangiyada maaragtay anta